cidda shirka kuwada hadda gobolka gado oo gobanarkiisa u joogo maamuladiisa ay joogaan oo duquudiisa ay joogto siyaasadda sidaa taageeraya waxaa taageerayaan dhihi karnaa dad dana gaara leh oo dan shaksiyaad leh iyo argagixisada caalamiga ah runtii cidda taageeraysa saasaan ku salayn karnaa inay argagixisa caalami ah taageerayso dan dad dana gaar alana ay yihiin waxaa wax ka wada taas marka ma aqbalayno waxaan aqbalayna ka mid ma aha haddii aan shalay ka aamusnayn aan lahayn walaalihiin ama ay wax fahmaan ama ay wax gartaan aan lahayn ha iskaga jawaabina idaacadaha hadday saa ka marayso in gobolkii gado lagu aruuriyo dad indhaha kama qabsanayn shacabka meesha degan waa shacabkayagii ciidanka meesha jooga waa ciidankayagii dadka dhibaataynayo hadda barnaamijkan abaabulayana shalay xaggey jireen shalay xaggey jireen gobolka wixii aan soo marnay waa ognahay xaggey shalay jireen waxaan dhihi lahaa nimanka ganacsatada ah oo gobol aysan burburkiisa oga dhacay aysan dib ugu noqonin maanta ayadoo abaar ay ka jirto oo masiibo ka jirto rabaani ah oo colaado fara badan lasoo maray dib hadda rabo inay shuddo kale u geliyaan waxaan dhihi lahaa walaalaheen candhuuftooda gadaal ha u naqeen soomaalida maamaha bay leedahay waxaa la yidhaahdaa qof guri muraayid ah ku jiro mid hori ku jiro ma turiyay annagu shuddadaanaan dhex taagnayn habeen iyo maalin wixii lasoo maro o dhan baan ognahay waa raaxaysanayeen oo ama diaspora ahayn oo dibadahay jireen ama dalal kaleoo afrikaan ay ganacsi ku lahaayeen maanta oo dalkii uu badbaado u baahan yahay dalkiina uu dawlad yeeshay oo dawladdii dib u heshiisiin ay ku jirto inaa ayag dhibaato abuuraan maka akrisanan marka aqbaleen waxa ay wadaan inay daayaan baan ka codsan lahayn walaalahayn waxaa kaloo oo aan xaqiijinayaa hadday dayn waayaan oy dhacdo inay joojin waayaan inaanna sii fiirsanayno indhahaana ka qabsanaynin